gudoomiye ku-xigeenka maamulka buulamareer ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa ka hadlay falkii tacadiga ah ay ciidamada shisheeye ee Uganda kula kaceen dadka beeraleyda ah gudoomiyaha ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax ugu dhaceen dadka beeraleyda ah magaalada buulmareer waxaa ka dhacay niman amsom oo roondo ku jira niman shacbaan laba wiil way dileen wayna gowraceen ninna way dhaawaceen labada kale intay dileen ay gowraceen marka sababta waxaa waaye kulley waa waa la fahmi karaa ma cadowgiiaa tihiin camal wayno waad cadowga aan raadinayno ayaa tihiin dadkan waa dad iska maskiin oo iska beeraley oo saaki oo beerahooda u kalahay ahaayeen ciidamada shisheeye ayaa markii xasuuqani geysteen waxay u sheegeen maamulka degmada buulamareer u qaabilsan dowladda federaalka sida uu sheegaya guddoomiye ku-xigeenka degmada buulamareer
nimanka marka nimankan waa iyaga markay howlahooda fushidaan oo wax ay dhacaan waxay kuleeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaalla qaato ma wax ooda qiimeen oo adiga oo maamulka ay qiimeynayaan meesha ma yaallo fiir waxaan waxaa waaye markii warka laga akristo oo adig warkaada la dhegeysta lama oo nimanka way dileen bis ayaga waxay isku soo jireen nimankan niman aniga oo wiid ah oo aniga meelahaan joogno oo sheegi rabay inay ahaayeen marka aniga saas darteeda ugu shakan waa dilni marka meeshay kugu soo koobayaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaa raaciyey in xilliga ay ciidamada uganda ay xasuuqani geysanayeen aanay wax dagaal lah ka soconin degmada
ma jiraan wax dagaala ma jirin wax oo adiga dhaqdhaqaaq ma jirin nimankaan niman waxay ahaayeen oo beerahooda u socdo ayaga niman rooday ahaayeen xabadday iskaga fureen haddana markii ufureen oo nimankii ay dileen intay gowraceen haddana sii jijibiyeen hataa wuxuu tilmaamay inaan waxba laga qabani karin ciidamada shisheeye ee sida baan u xasuuqay dadka shacabka ee beeraleyda ah ee ku dhaqanaa degmada buulamareer waa dadkan waa waa iska quursadaan ninka markii lasoo dila inay iska duugtana iska aamusaan maahane wax laga qaban kara male hadda kor dhowr jeer ayay hataa guryo hub ku tuureen oo oo laga soo dacwooday hataa maalin oo adiga muddo adig laba bil laga joogo ninay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabs oo habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo wadada kusoo jiro saddex saac habeenaa camal ay tahay dadkan beeraley waayo beerihii ay warwaraabsadaan oo soo socdo waa dileen wax lagama qaban adiga waa dhowr shil baa dhaco oo dadka beeraleyda ku dhaco waxba laiska qaban kuwan kuwaasay ka mid yihiin ciidamada shisheeye ee uganda ayaa waxay maalintii shalay xasuuq baan u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxaanay wararku tibaaxayaan in ciidamada uganda ay dhalinyaradani gowraceen sidaba laga dheehan kara sawiro lagu faafiye baraha bulshada